alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih waman ihtada bihadyihi ila ywm اddiin qala alimaamu albukhariyu raximah llah baabun idaa khaafa hadduu u baqdo aljunubu qofkii junubka ah calaa nafsihi naftiisa almarada xanuun uuga baqdo aw ilmowta ama dhimashaba aw khaafa alcatasha ama haraad uu ka baqdo tayamama waa gebagabaysanaya wayudkaru waxaa la sheegaa ana camr ibn lcaas ajnaba inuu janaaboobay fii leylatin habeen baaridatin qabow fatayamama uu gebagabaystay oo watalaa uu akriyey walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay wuxuu ahaaday mid idinka idiin naxariiste naxariistiisu haydin soo gaadho fadakara linabiyi sala allahu calayhi wasalam arrinkaasuu u sheegay rasuulka falam yucanif rasuulkuma canaanan oo arrintaa kuma canaanan bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi iqraar ayuu ugu sameeyey waxaa bukhaari raximah allahu tacaala halkan uu tilmaamayaa haddii qofkii janaabada lahaa ee meedhashadu ay ku waajibtay uu ka baqdo biyihii oo is idhaahdo biyahaasi haddii aada isticmaasho xanuunaan hore ku haynin ayaa kugu dhici doona waxaa la mida inuu is idhaahdo kii hore ku hayay ayaa sii kordhi doona waxaa la mida inuu is idhaahdo bogsashada ayaa dib u dhici doonta amaba se arrinkaa arrin ka weyn uu ka baqdo geeriba uu ka baqdo ama uu ka baqdo haraad inuu u dhinto in biyahaasi aanu isticmaal ahayn ee uu gebagabaysanayo ayuu tilmaamay waxaa markaa haraadka naftiisa uga baqday kamid a inuu haraad inuu u dhinto uga baqdo macnaa insaan macsuuba oo bimacnaa in la dila aanay banaaneyn ama muslim ha noqdo ama kafir ha noqdee oo haddii ay wada socdaan qof dilkiisu aanu banaanayn oo biyaha haddii uu isticmaalo qofkaasi inuu haraad u dhinto looga baqaayo biyahaasi inuu markaa tahaaro u isticmaalo ma aha ee waa in qofkaasi uu ku badbaadiyo waxaa lamida saas oo kale xayawaan muxtarama xayawaanka muxtaramka waxaa looga jeedaa xayawaan aan layna amrin dilkiisa haddii haraad inuu dhinto uga baqaayo biyaha waa waraabinayaa kadibna waa gebagabaysanaya haddii aanay ku wada filayn waxaa markaa uu xujaystay isaga oo bisiikati tacliiq ku keenay xadiidkii camr ibn alcaas radia allahu canhu wa ardaa oo imaamu abu dawuud raximah llahu tacaala wagayru ay wariyeen wuxuu tilmaamay camr ibn alcaas anahu ixtalama fi leylati baarida fi gazwati dati salaasil waxaan ixtilaamay bu uhi habeen aada u qabow dagaalkii datu salaasil la odhan jiray fa ashfaqtu an aktasila oo fa ahlika waxaan markaa ka baqday haddaan maydho inaan halaagsamo anaa dhintaba fatayamamtu waan gebagabaystay uma sallaytu biasxaabi asubxa dadkii ila socdayba waxaan tukiyey salaadii sub subax fadakaruu dalika linabiyi sala allahu alayhi wasalam faqaal yaa camru sallayta biasxaabika wa anta junub faakbartuhu biladii manacanii min aliqtisaal waqultu inii samictu allaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kana bikum raxiima fadaxika rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam walam yaqul shay-an marka wuxuu leeyahay saxaabigu rasuulkan qisadaa uga waramay markaa rasuulku wuxuu yihi ma waxaad tukisay asxaabtaadii adiga oo markaa janaabo qaba waxaan markaa rasuulka u sheegay waxaa ii diiday meedhashada oo low ikhtasaltu muttu ayaa kamid ah hadaladiisa rasuulka ilaahay haddii aan maydhan lahaa waan dhiman lahaa anaa qabowga jiray awgii waxaanan maqlay ilaahay oo leh walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiina ha dilina ilaahay subxaana watacaala waa mid idiin naxariista oo raxmaddiisu a idinsoo gaadho oo ilaahay subxaana watacaala idinkuma kalifin in aada samaysaan wax sabab u noqonaaya inay naftiinu ay goodo marka rasuulku wuu qoslay bu yihi calayhi salaatu wasalaam walam yaqul shay-an ay min alinkaar wax diidmaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu odhan marka waa sunnatun taqriiriya oo haddii ficilkiisu uu khaldan yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa ka hadli lahaa haddii daliishigiisu uu khalad yahayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu sixi lahaa bal iqraar buu rasuulku arrinkaasi uu ugu sameeyey xadiidkuna waa xadiid saxiixa amaa hadalka uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sallayta biasxaabika wa anta junub ma waxaad tukisay asxaabtaadii adiga oo janaabo leh waxaa daliishaday qolooyinka yidhi tayamumku waa mubiix ee maaha mutahir salaada iyo waxyaabaha lamidun baa lagu banaystaa ee gebagabaysigu waxba ma daahiriyo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay junub isagoo gebagabaystay sallayta biasxaabika wa anta junubun taana laba jawaabood baa laga bixin karaa jawaabta koowaad inay tahay atlaqa calayhi isma aljunub biictibaari ma kana caleyh waana usluub macruufa fi luga alcarabiya wa fi sharc in shayga magacii hore uu lahaan jiray walo imika ha kaba baxabee oo magacu ha isbedelabe in lagu ilaaqo waxa weeyaan loogu yeedho marka biictibaari ma kana caleyh iyadoo markaa la eegaayo wixii markii hore uu ku dul sugnaa waxaa kaloo la odhan karaa maadaama dee aanu maydhan oo maydhasha kolleyba waajib ay ku tahay marka biyaha isticmaalkoodu u suurto galo saas awgeed buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu junub ugu sheegay waxaa markaa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa inay bannaan tahay inuu gebagabaysto qofkii biyaha hayay laakiin ka baqaayo biyaha hadduu isticmaalo in darar iyo dhibaato aanu taxamuli karin oo dee dhibkii xuduudda caadige loo bartay ka baxsanaa inuu ka soo gaadho oo dhibaatada ama dararka ayaa laba nooca sida ahlucilmigu ay sheegaan markay sharaxayaan qaacidada addaruuratu tubiixu almaxduuraat ama laa darara walaa diraar dhibaata waxa weeyaan ama darar muctaada oo laa yanfaku can ilcibaadaati gaaliban dhibaato iska muctaada oo qofkan cibaadaysanayaa u bartay dhibaatadaasi oo had iyo jeeraale dee cibaadaadka aan ka fuqin oo iskala socota sida qofku waxa weeyaan dhibaatada uu dareemayo marka hurdadii uu ka kaco ee salaada uga kaco marka uu soomo dee gaajada iyo haraadka muctaadka uu dareemayo qabowga uu dareemayo marka uu weysaysanayo ama uu meydhanayo dhibaatada labaad waa darar hayru muctaad waa dhibaato ka baxsan oo zaa'id iyo dheeraadkaa intii qofka bani aadamka uu bartay dee had iyo jeeraale cibaadada iskala socotay marka dhibaatada waxyaabihii maxduurka ahaa banaynaysa ama rukaska waxyaabaha la yidhaahdo sabab u noqonaysa waa dhibaatada xuduudda caadigaa ka baxsan marka maaha qabow kaste had iyo jeeraalada kolle biyuhu waa iska qabow yihiin marka qabowgii aanad islahayn oo aanad yaqiinsanayn ama aanay kuula badnayn in dhibaata ay kaa soo gaadhayso oo xanuun aad ka qaadaysid ama midku haye uu sii ziyaadayo ama bogsashadiisa dib ay udhacayso anaa qabowga banaynaya inaad gebagabaysto qabowga noocaas iyo ma mar labaadka haddii ay suurtagal tahay biyahaasi inaad kululayso markaana gebagabaysi kuu banaanaan maayo oo qabowgii meesha haddii aad ka saari kartid waxaa kaloo xadiidka aynu markaa ka faa'idaysanaynaa dhibku inaanu qabowga qura ku xidhnayn xataa biyuhu hadday kulul yihiin oo dee kuleylkoodaasi dhibaato caafimaad kaa gaadho aada ka baqayso oo aanad qaboojin karin iyaduna waa la xukun waxaa la xukuna saas oo kale haddii haraad oo naftaada ama rafiiq macsuuma aada uga baqato ama xayawaan muxtarama waxaa laga qaadanayaa qof markaa gebagabaystay inuu tukin karo dad iyagu weysaystay asallayta biasxaabika wa anta junub oo dee meesha biyo la-aani ma jiro haddii la odhan lahaa dhammaantood baa mutayamimiin ama kuwo gebagabaystay bay ahaayeen oo sababta camr ibnu caas uu gebagabaystay biyo la-aan may ahayd sababtu waxay ahayd in biyaha uu ka baqday sida xadiidkaba ku cad waxaa kaloo laga qaadanaya jawaasu lijtihaadi fi zamani nabiyi sala allahu alayhi wasalam in markaa ay banaan tahay qofku inuu ijtihaado hadduu ehel ijtihaadka u yahay waktigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo aayadda qur-aanka ah ee dee aan gebagabaysiba ku saabsanayn ayuu kasoo istimbaatay saxaabiga camr ibn lcaas in haddii qofku naftiisa dhib uu uga baqdo ay u banaan tahay inuu ka tago shaygii dhibkaasi sabab u noqonayey ama keenayey walow shay marka hore waajibaba ha noqdee waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa nacam xujiyatu aلsuna ataqriiriya cinda aصaxaaba suna taqriiriya oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam agtiisa haddii wax lagu sameeyo amaba si hadal laga yidhaahdo oo aanu hadalkaasi inkirin in inkaar la-aantaasi ama diidma la-aanta rasuulku ay daliil u tahay arrintaasi inay banaan tahay oo dee sunada noocaasi xujo iyo daliil inay ahayd saxaabada agtooda oo camr ibn caas wuxuu yihi walam yaqul shay-an rasuulku waxba iguma odhan fadaxika rasuulu llah sala allahu alayhi wasalam walam yaqul shay-a waxaynu ka qaadanaynaa anahu laa yajuuzu lilinsaani an yafcala ma yakunu sababan lima liqatli nafsihi qofka uma banaana inuu sameeyo wax sabab u noqonaaya in naftiisu waxa weeyaan ay godo lianna nafsahu laysat milkan lahu waayo qofku naftiisa isagu ma laha naftiisa isagu ma laha inamaa hiya milkun lilah ilaahay baa nafta iska leh markaa naftiisa isagu ikhtiyaar uma laha marka uu doonayo inuu gooyo waa nascad walaa taqtuluu hadilina anfusakum manaa liayi sababin min alasbaab bal hadda u fiirso biyaha inuu ku maydhaa waajib bay ku ahayd camr ibn alcaas laakiin markuu ka baqdo biyahaasi inay halaag sabab ugu noqdaan aayadda ayuu daliishaday walaa taqtuluu anfusakum taasi maxayna tusinaysaa fiqhu saxaaba inay ka fahmeen aayadda manaa ama niyada aada isku dilaysaa niyatu tacabud ha noqoto adoo cibaadaysanaya oo dilkaa naftaada aada dilayso isle ilaahay ugu dhawow ama intixaar aada naftuun isu xisdiyayso oo nolosha aada la huudantay ha noqoto taasina waxay radin ku tahay macanaa dadka qaarkood oo waktigan casrigan dambe yidhaahda aayaadkan iyo axaadiistan dilka nahiya qofku naftiisa inuu dilo waxa ay ku saabsan yihiin qofka naftiisa uun la huudmeeye dee nafta uun iska jaraaya laakiin qofka qasdi iyo ujeedo kale ee ilaahay diintiisa ugu gargaaraya amaba se ilaahay ugu dhowaanaya ama janno ku doonaya soo geli maayo camr ibn caas hadduu maydho lahaa maydhashada muxuu ku doonayay janna soo maaha iyo inuu ilaahay ugu dhawaado iyo inuu waajib guto haddana maadaama maydhashadaasi ay sabab u noqonayso halaag ama dhimasho inaanay u banaanayn ayaa uu sheegay waxaan uu daliishaday walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kana bikum raxiima taasina waxay tusinaysaa qofku marnaba naftiisa inuu dilaa fi ayi xaalin min alaxwaali inaanay u banaanayn waana sida adilada ku daliil markaa soo istitnoonaya oo oo xataa dee xaaladaha qaarkood kasoo reebayana la heli maayo kullu ma kullu ma fi lmri wa ra-ayta wara-ayta ka waran haddaanu si kale ku badbaadahayn ka waran haddaanu si kale cadowga iskaga celin karahay ka waran haddaanu waxba gaadhsiin karahayn ilaa sidaa hadihi ara-ayta ijcal ara-ayta fi beyti fi beytika aw fi lyaman ara-ayta yaman ku tuur ilahay baa yihi walaa taqtuluu anfusakum haddaanu waxba iska celin karahayn dee inuu naftiisa isagoo cadowga uga horeeyaa ma banaana cadowgu markaa gacantooda ha ku dilaan laakiin naftiisa yaanu isagu uga horeynin cadowga yaanu uga horeynin nacam saxaabigii caamir alakwac la odhan jiray salama ibn lakwac ay walaalahaayeen markii mubaarasada uu la sameeyey ninkii yahuudiga ahaa ee seeftiisa ay ku soo noqotay seeftiisi inta ay ku dhacday halkaa uu ku dhintay saxaabadii rasuulku waxay yidhaahdeen ma maqasheen baala camalu caamir qatala nafsahu bay yidhahdeen camalkiisu wuu buray waayo naftiisa ayuu dilay hadda uma qastiin seefta inuu isku dhufto oo cadowga ayuu ku waday laakiin saxaabadu waxay u arkayeen qofku ama dagaal ha ku jiro ama sabab kalaba dee naftiisa dhimashadeeda sabab ha ugu noqdee in waxa weyaan mar haddii uu baashiro qatla nafsi ama sabab u noqdo in qaatila nafsi la odhanayo cumuum adila ayaa saxaabadu ay qaateen caamnimada adilada ilaa rasuulku uu difaaco uu yihi naftiisa ma dilin waayo dee umuu qastiin manaa inuu seefta isku dhufto isagu uma aanu qastiin bal waxa weeyaan cadowga ayuu ku waday oo way ku soo noqotay markaa qofka isagu ficilkii iyo qasdigii isku darsadaa qaatilu nafsihi inuu yahay shaki kuma jiro marka calaa kulli xaal waxaa fiican qofka muslimkaa inay adiladu la weynaato haddii xataa culimo fatwootay ay jiraan qofku xaaladaha qaarkood inuu intixaar samayn karo ama naftiisa uu goyn karo de culimo fatwootayna ay jiraan arrintaasi marnaba inaanay banaanayn dee ilahay wuxu uhi fain tanaasactum fii shay farudduuhu ila allahi warasuul haddaynu ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadii rasuulka u noqonana dee ma hayna daliil cad oo banaynaya qofku naftiisa inuu dili karo bal walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima banayna man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi fii naari jahannama yowma alqiyaama ayaynu haynaa man cumuum bay faa'ideynaysa walaa taqtuluu anfusakum iyaduna saas oo kale cumuum ayay faa'ideyneysaa oo naftii oo dhan ayaa soo gudagelaysa anfusakum marka adilada waxoogay waxa fiican inay nalaayeen adiladu inay inala weynaato oo wax walba inagala weynaato haddii taa laga yimaadana macanaa maxaa maslaxa iyo faa'iide ku jira lafteeduna dee waa muhim in la isweydiiyo bal haddii ay banaan tahayba laabudda waa in la isweydiiyo maada fiiha min maslaxatin wa mafsada maxaa islaamka uga soo kordhaaya maxaa dhibaato waxa weeyaan ka gaadhaysa in aada la isu weydiiyo wey qala xadathana bishr ibnu khalid qala xadathana mxamed huwa gundar can shucba can sulayman can abi wail qala wuxuu uhi qala abu musa wuxuu ku uhi licabd illahi bni mascuudi ida lam yajid ilmaa haddaanu biyaha helin qofkii laa yusalii tukan maayo marka ida lam yajid ilmaa wuxuu ujeedaa aljunuba buu ujeedaa kii junubka ahaa haddaanu biyo helin laa yusalli tukanba maayo macanaa gebagabaysigu janaabada iyo xadathulakbarku a wixii meedhasho waajibinaya waxba kama taro weeyaan macnihiid hadalka cada cumar bn khaaab sidaa weeyaan macnihiis nacam qaala cabdullahi wuxuu uhi low rakastu lahum fi hada qaala abu muusa licabdillahi bn mascuud ida lam yajid ilmaa biya haddaanu helin laa yusalii tukan maayo miya marka abu muuse isagu madhabka ma qabo madhabka cumar iyo ibnu mascuud baa qabay laakiin ibnu mascuud buu rabaa masalada inuu kala doodo qaala cabdullahi wuxuu uhi waa ibnu mascuudi law rakastu lahum haddaan u ruqsayn lahaa fi hada arrinkaa oo bimacnaa aan odhan lahaa qofka junubka ahi hadduu biyo waayo waa iska gebagabaysanayaa kaana arrinku wuxuu ahaan lahaa idaa wajada markuu dareemo axaduhum midkood albarda qabow qaala haakada saasunbuu quyar odhan lahaa oo ciidunbuu ismarin lahaa yacni wuxuu jeedaa tayamama waa iska gebagabaysan lahaayo oo wasallaa waa iska tukan lahaa isagoo berdigaasi ama qabowgaasi aan ahayn mid gaadhsiisan xadkii markaa qofku uu ruqso u helaayo inuu gebagabaysto meedhashada uu iska daayo qaala wuxuu ihi abuu muusa qultu waxaan idhi fa ayna qawlu cammaar hadalkii camaar mee haddaba licumara cumar uu ku yidhi oo uu ku yihi miyaanad cumarow soo xadiidka dambe aynu ku arki doono miyaanad xusuusnayn markii arrintaasi aynagu dhacda ee markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu markaa sida loo gebagabaysanayo way baray miyaanu xadiidkaasi daliilo ahayn cabdullaahi ibnu mascuudow qofkii junubka ahaa haddii uu biyo waayo inuu gebagabaysan karo qaala wuxuu ihi inii anigu lam ara ma arag cumara cumar oo qanica ku qancay biqowli camaar cumarba qowlka camaar kumu qancin ee camaaro waxaad leedahay iska hubso ayuu yidhi markaa xadiidkan labadan xadiida markaa ka dambeeya laftooda waa xadiidka laftiisa uun qadiyadda markaa dooda dhex martay abuu muusa iyo cabdullaahi ibn mascuud iyo ta dhex martay cumar iyo camaar iyo khilaafka ku sugnaa tayamumka ama gebagabaysigu ma daahiriya xadathulakbarka wixii marisho waajibinayay mal ma loo gebagabaysan karaa mise wixii wayse waajibinaya ayuunbaa loo gebagabaystaa masaladaasi axaadiidan dambe ayay insha allahu tacaala ku iman doontaa iyada oo faahfaahsan qala xadaana cumr cumar ibnu xafs qala xadaana abi qala xadaana alacmash qala samictu shaqiiq ibni salma qaala kuntu waana cinda cabdillahi ibn mascuud wa abi musa abi musa alashcari faqala lahu abu musa abu musa wuxuu ku yihi ara-ayta ka waran ya aba cabdiraxman waa kunyadii cabdullahi ibn mascuud idaa ajnaba haddii uu janaaboobo qofkii falam yajid aanu helin ma aan biyo kayfa yasnacu muxuu samaynaya faqaala cabdullaahi wuxuu ihi laa yusallii tukan maayo salaadaba waa iska daynaya ninkaa janaabadu ku dhacday meesha ku waajibtay ee biyana waaye xataa yajida almaaa ilaa uu biyo helayo faqaala abuu muusa wuxuu ihi fakayfa tasnacu sidaad ku samaynaysaa biqowli camaar xiina qaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markuu ku yidhi kaana yakfiika waxaa kugu filaa macnaa alxadiid kaana yakfiika manaa nacam an tadriba biyadayka cala alard fatamsaxa bihima wajhaka wa yadayka dee camaarna markaa janaaba ayuu qabay sida xadiidka waxa weeyaan ku cad markaasoo kan rasuulku camaar ku yidhi adigoo janaabo leh haddaad biyo weydo waxaa kugu filan inaad labada saacab dhulka ku dhufato wejiga iyo labada gacmood aad ku masaxdo qaala wuxuu yihi ibnu mascuud alam tara miyaanad arag cumara cumar oo lam yaqnac bidalik xadiidkaa camaar aan ku qancin faqaala abuu muusa wuxuu yihi fadacnaa inaga badaa min qowli camaar bal qowlka camaar inaga badaayo halkaa inaga dhigo kayfa tasnacu sidaad ku samaynaysaa bi hadihi alaaya aayaddan sidaad ku samaynaysaa aayaddan ilaahay subxaana watacaala uhi wain kuntum junuban fataharuu dabeetana ilaahay subxaana watacaala akhirkeeda uu yidhi falam tajiduu maa-an fatayamamuu ee tilmaamayso qofkii junubkaa hadduu biyo waayo inuu gebagabaysanayo bal hadalka camaar hadduu cumar ku qarci waaye haddii kaleba halkaa inaga dhigo aayadda maxaad ku samayn manaa taana waxaa laga qaadanaya alintiqaal min daliilin ila daliilin awdax minhu haddii qofka daliilkan aydaan iskuba waafaqsanayna uu kuleeyahay xadiidkani waaba daciif oo maba jiraba daynaad maanta o dhan ku celceliso xadiidkana masalada u daliilo waxba tari mayso waayo daliilkii aan maxalu itifaaq baan ahayn oo maxalu nisaac sidaad isku haysataan laakin daliil kaloo ay isku waafaqsan tihiin de waa inaad uga guurto weyi walihada baa daliilkii ay isku khilaafsanaayeen abu muusa uu ka intiqaalu ka guurayo daliil kaloo la isku waafaqsanya buu keenay famaa daraa ma garan cabdullahi cabdullahi ibn mascuud maa yaquulu wuxuu yidhaahdo oo uu ku jawaabo oo daliilka abu muuse uu kaga jawaabo faqaala wuxuu yihi un ina anagu law rakasnaa lahum haddaan u ruqsayn lahayn fi haada ay fi tayamumi min aljanaaba la awshaka wuxuu arrinku ku dhowaan laha idaa barada cala axadihim haddii midkood uu ku qaboobaado almaau biyihi an yadachu inuu iskaga tago oo wayatayamama uu iska gebagabaysto haddii aayaddu ay tusinayso in janaabada laga gebagabaysan karo haddii dadka qaarkood ay iyadoon gebagabaysigu u banaanayn ay gebagabaystaan taasi albaabkii gebagabaysigii janaabada laga gebagabaysanay miya xeras maanaa waa xujada aan xoog badnay wuxuu le haddaan idhaahno janaabada waa laga gebagabaysan karaa dad baa arrintaa ruqsadaa ku tawasucayo oo iyadoo gebagabaysigu aanu u banaanayn oo qadowgu heerkii uu ruqso noqonayo aanu gaadhsiisnayn iska gebagabaysanaya faqultu lishaqiiqi waxaan ku uhi fainamaa kariha wuxuu u karaahomiyaa cabdullahi cabdullahi bn mascuud lihaada ma arrinka awgii unbuu gebagabaysiga u karhay janaabada laga gebagabaysto qaala wuxuu ihi nacam ha arrinka awgii ayuu karhay marka waxaa jiray madhab macruufa oo cabdullahi ibnu mascuud iyo cumar ibn lkhadaab radia allahu canhuma ay ku tagsanaayeen madhabkaasi oo markaa odhanaya waxaa laga gebagabaystaa un alxadath alasgar wixii markaa wayse waajibiya laakin alxadath alakbar oo ah wixii meedhasho waajibinaya lagama gebagabaysan karo haddaad biyo weydo ama biyihii aada isticmaali kari weydo salaada iska daa buu ahaa madhabkaasi ilaa biyo aada helayso ama isticmaalku uu kuu suurtogelayo waxaa markaa doodi ay dhex martay cabdullaahi ibnu mascuud iyo abu muusa alashcari dood kaloo dhex martay cumar bn khadaab iyo camaar ibnu yaasirna way noo soo socotaa waxaana markaa muuqataa xujadu inay la jirto abu muusa alashcari oo xadiidkii waxa weeyaan camaar ibnu yaasir ee abu muusa uu deliishaday anaa jawaab lagu qanci karo xoog badan kagama jawaabin cabdullahi bn mascuud cumar baan ku qancin buri marka cumar haddaanu ku qancin dee taasi tusin mayso xadiidkaasi inuu batil yahay oo cumar iyo camaar arrintu way ku wada dhacday camaar waa xifdiyey cumarna wuu ilaabay arrinta si aynu xagga dambe xadiidkaa dambe soo socda aynu ku arki doono waman xafida xujatun calaa man nasiya qofka xifdiyey waaqicadii iyo xadiidkii ayaa xujo ku ah ka ilaabay oo qofka dee xadiidkii xusuusani ziyaadatu cilmin buu hayaa kan kale aanu haynin taasi waa mid talabaad aayadda qur-aanka ayaa iyaduna masalada daliilo ah cabdullahi ibn mascuud aayadda qur-aankaana dee daliil xoog badan kagama jawaabine dadka qaarkood tarakhus aan banaaneyn inay sameeyaan ayuunbuu kaga jawaabay haddii aayad qur-aani xukum markaa ay sugto oo dadka qaarkood si khaldan dee ay u isticmaalaan dee xukumkii meesha laga saari maayo ee dadkaas ayuun baa loo sheegayaa in isticmaalkoodaasi ama daliishiga aayadda arrintaa ficilkooda u daliishadeen inay waxa weeyaan khalad ay tahay marka calaa kulli xaal waa laga xujo badiyey cabdullaahi ibn mascuud radia allahu canh walihaada ayaa aimada qaarkood waxay soo naqliyaan iyadoo sanad le kollay ma arage in cumar ibnu khadaab iyo cabdullaahi ibnu mascuudba madhabkaasi ay ka noqdeen haddii xataa iyagu aanay ka noqon waxa ummaddu dabadood ay isku waafaqday inuu yahay tayamumku mid jaa-is oo banaan haddii qofku uu leeyahay xadatul akbar oo ama wixii meedhasho waajibinayay iyo haddii uu leeyahay xadatul ashar oo a wixii weyse waajibinayeyba marka waxaanu noqday madhabkaasi madhab inqiraaday anaa dabar go-ayo cid markaa aaminsan amaba se ku camal fashaa aanay jirin qaala baabu tayamumu gebagabaysigiibu baabun atayamumu gebagabaysigii darbatun waa hal darba hal dhufasho weeye hal marun baa dhulka lagu dhufanaya gacmaha qaala xadathana moxamed ibnu salaam qaala akbarana abu mucaawiya can ilacmash can shaqiiqin qaal kuntu waxaana jaalisan mid fadhiyey maca cabdillaahi baan la fadhiyey waa ibnu mascuud wa abi muusa alashcari waqaala lahu abu muusa abu muusa wuxuu cabdullahi ibnu mascuud ku uhi low ana rajulan haddii nin ajnaba uu janaaboobo falam yajid aanu helin almaa biyihi shahran bil amaa kaana yatayamamu miyaanu gebagabaysanahayn oo yusalli aanu tukanahayn fakayfa tasnacuuna sidaad ku samaynaysaan bi hadihi alaaya aayaddan fii suurati almaa-ida ku jirta oo ilahay uhi falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciidan tayiba iyadoo horteedna janaabada lasoo sheegay faqaala cabdullaahi wuxu uhi low ruqisa lahum haddii loo ruqsayn laa fii hada tayamumka janaabada loo tayamumo la awshaku waxay ku dhowaan lahayn idaa barada calayhim almaa-u biyuhu hadday qabow ka noqdaan an yatayamamu saciida inay dee dhulka unu qastiyaan oy gebagabaystaan qultu waxaan idhi wainamaa karihtum waxaad u karaahdeenun haadaa tayamumka janaabada laga gebagabaysto lidaama arrinkaa awgii oo ah dadka qaarkood inay iska gebagabaystaan iyadoon gebagabaysigu u banaanayn awgii miyaad u karaadeen qaala wuxuu ihi nacam haa faqaala abu muusa wuxuu yihi alam tasmac miyaanad maqal qawla camaarin hadalka camaar licumara uu ku yidhi bacatanii waa i diray rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fii xaajatin arrin bi u ii diray faajnabtu waan janaabo falam ajid ilmaa biyamaan helin fatamaraqtu waan ku gelgelmaystay fi saciidi ciidii kamaa tamaraqu daabatu sida neefka xoolii u gelgelmaysto wadakartu dalika arrinkaasaan u sheegay linabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaala rasuulku wuxuu yidhi gelgelmaysigaasi looma baahnayna inamaa kaana yakfiika waxaa kugu filaawun an tasnaca haakada inaad sidaa samayso wadaraba waa ku dhuftay bikafihi kafkiisii darbatan hal mar cala alardi dhulkii uma nafadahaa dabeetana boodhkii ayuu ka saydhiyey ama ka daadiyey uma masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay dahra kafihi buu ku masaxay kafkiisii midig dushiisa wuxuu ku masaxay bishimaalihi bidixdiisa ayuu ku masaxay sidaa aw dahra shimaalihi ama tii bidix dusheeduu ku masaxay bikafihi alayman kafkiisii waxa weeyaan midig uma masaxa bihima dabeetana wuxuu ku masaxay wajhahu wejigiisa ayuu ku masaxay faqaala wuxuu yihi cabdullaahi afalam tara miyaanad arag abu muusow cumara cumaroo lam yaqnac aan ku qancin biqowli camaar wazaada yacla an can ilacmash can shaqiiqin kuntu maca cabdillaahi wa abi muusa faqaala abu muusa alam tasmac qawla camaar licumar ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam bacatanii waa idiray ana anigaiyo wa anta adiga faajnabtu waan janaabo fatamacaktu bisaciidi ciidda ayaan markaa isku rogrogay faataynaa waynu u nimi rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam faakbarnaa marka wixii cumar sameeyey ma sheegin laakiin rawaabika kale ku caddahayo cumar de salaadaba waa iska daayey faakbarnaahu arrinkaasoo aan ugu ayaynu ugu warano faqaala wuxuu yihi rasuulku inamaa kaana yakfiika haakada wamasaxa waa masaxay wajhahu wejigiisi iyo wakafayhi waaxidatan ay masxatan waaxida hal masixitaan ayuu masaxay marka xadiidkan xadiidkii hore ayuu kala mid yahay dhinaca dooda dhex martay abu muusa alashcari iyo cabdullaahi ibnu mascuud walxujatuna maca abi muusa alashcari haddii la eego aayadda uu daliishaday iyo xadiidka waxa weeyaan uu xujaystayba waxaa bukhaari markaa xadiidka imika u baabaystay masalada ku saabsan tayamumku inuu yahay darba waaxida hal maruun in gacmaha dhulka lagu dhufanayo oo halkaa maruun markaa lagu masaxayo gacmaha iyo wejigaba wamasaxa wajhahu wa kafayhi nacam waaxidatan inaan markaa tayamumka ama gebagabaysiga lagu celcelinahayna waa laga qaato waxaa culimada qaarkood ay u daliishadeen xadiidkan iyo kuwo kaleba in in ciid dhulka laga soo qaado oo ciidi wejigii ama gacmihii ay martaa oo dee qubaar iyo boor ciiddu ay lahaataa inaanay shardi ahayn waxaanay taa u daliishadeen uma nafadahaa oo haddii qubaarku yahay maqsuud mid loo socdo dee boorka kama daadiyeen gacmaha xadiidka hore waxay nagu soo martay uma nafaka waa afuufay boorkii uu gacmaha ka afuufay marka haddii ay waajib tahay in boor laga soo qaado dhulka oo boor gacmaha uu soo raacaa hadday shardi tahay lama afuufeen ciidda lagamana daadiyeen nacam walihaadaba minhuda aayadda ku jirta aayadda waxa weeyaan suuratu annisa famsaxuu biwujuhikum wa aydiikum minhu ayay culimadu isku khilaafeen mintaasi ma waxay faa'ideyneysaa ma tabciidiya oo minhu ay bacdu minhu qeyb kamida ciidii wejigiina iyo gacmihiina ku masaxamiyaa mise mintu waxay faa'ideyneysaa ibtidaau lgaaya halka waxaan lagu masaxayo wejigiiyo gacmuhu kasoo bilaabmayaa inay tahay dhulka ta dambe o amintu inaanay tabciid faa'ideyneyna ibtidaau lgaaya ay faa'ideyneyso ayaa raajix oo inay ciidi gacmaha soo raacda aanay shardi ahayn waxaana taasi sii ayidaya aayadda maa-ida falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciida ayiba lama raacin markaa minhu kuma jirto inaan labada aayadood markaa cagsiyeyna waa suurtagal inaan iswaar isweydaariyey oo wax dhici karaan malaynaya nacam waxaan filaya aayadda suurat nisa ayaanay minhu ku jirin oo aayadda suurat lmaa-ida ayaa minhu markaasi ay ku jirtaa marka aayadda suurat nisa ee minhu aanay ku jirin famsaxu biwujuhikum waaydiikum un odhanayse minhu aan odhanahayn ayaa fasiraysa mintaasi inaanay tabciid ama bacdi ciiddii kamid inay gacmaha soo raacdaa inaanay shardi waxa weyaan aanay ahayn mintuda ay tahay libtidaa ilgaaya xadiidkan markaa tilmaamaya inuu boorkii rasuulku ka daadiyey iyo riwaayad kale tilmaamaya inuu ka afuufayna iyaguna waa si ayidayaan waxaana taasi ayidaysaa madhabkii hore aynu soo rajaxnay oo ahaa in ciid boor le in lagu gebagabaysta aanay waajib ahayn bal kulu ma calaa waji lardi o min jinsi lardiya wax kastoo dhulka dushiisa oo ciida oo waxa weeyaan caraseela ama jaana amaba se dhagaxa ama sallaxa in lagu gebagabaysan karo waxyaabaha dhulkaas asaalatan dee dhulka kamid a oo qof bani aadamo dee dhulka dul maraya odhan mayno waa dhulka dushiisiiyo ku gebagabaysan mayno dhabarkiisa intaynu gacmaha ku dhufanee waxaa dhulka kamid ee dee dhulka dushiisa waa yaallo waa lagu gebagabaysan karaa oo saciidan markaa asaciid waa bimacnaa alard soo aayaadka qur-aanka qaarkoodna kusoo aroortay luqada carbeedna waxa weeyaan ku sugan marka xadiidku uu tilmaamayaa kayfiyadda iyo qaabka loo gebagabaysanayaa inuu yahay uun in gacanta baabacada hoose iyo dhabarka labadaba la masaxo wejigana la masaxo haddii intaasi waxa weeyaan ay dhacdo gebagabaysigu wuu xaasilay waxay fuqahadu markaa sheegaan markaa qaab mucayana gaar ahaan waxay fuqaha shaaficiya kutubta waxa weeyaan axkaamta ama fiqiga ku qoran oo yidhaahdaan waxa weyan waa loo gebagabaysanayaa oo markaa labadaa baabaco ayaa la kala ilaalinaya xadiidku wuxuu tilmaamay haddii qofku waxa weeyaan uu sidaa yidhaahdo tanna sidaa uu yidhaahdo khalaas labadii gacmood inuu masaxay oo markaad sidaa tidhaahdo waxaad masaxday baabacadii bidixda iyo dushii midigta markaad tan dul marisana waxaad masaxday baabacadii midigta iyo dushii bidixda ayaad masaxday masxigii markaa gacmo intaasu ku dhan yihi inaad midba mid waxa weeyaan aada dul mariso kadibna wejiga aad mas oo masaxdo waana sida waxa weeyaan xadiidka ku sugan qaala baabun markaa haddaynu dib ugu yaro noqono qadiyadda dhex martay cumar ibnu khataab iyo camaar ibnu yaasir uu cabdillahi ibnu mascuud leeyahay miyaanad arag inaanu ku qancin cumar ibnu khataab xadiidka waxa weeyaan camaar dooda dhex martay markaa cumar ibnu khataab iyo camaar ibnu yaasir fi saxiix muslim ayay ku xusan tahay oo markii camaar xadiidka uu sheegay cumar cumar wuxu uhi itaqi illaha ya camaar camaar oo ilaahay ka baq buuri maanaa u iska hubso xadiidkaa si aada sheegeyso ee tilmaamaya haddii biyo la waayo janaabana ay jirto in la gebagabaysan karo qaala camaar in shi'ta lam uxadit bihi haddaad doontid dee adaaba amiirulmuuminiinkii oo aad tidhaahdo iska daa cidna hau sheegina de waaban iska dayn doonaa oo cid ba usheegi maayo marka waa ba waa bacda an saqata canhu fardu kifaaya waa markii xadiidkaa uu sheegaye dadka qaarkood ay ka taxamuleen kadib oo fardulkifaayihii dee ahaa gaadhsiintu isaga uu ka dhacay aniga fardulkifaayihi iga dhacayo xadiidkii waaban sii gudbiyo dee dad baan u sheegaye haddaad imika ii diiddo waaban joojin doonaa buuli faqaala cumar nuwalii kamaa tawallayt taasina waxay tusinaysaa cumar ibnu khataab radia allahu canhu laftiisu inaanu ahayn xujo go-an oo markaa hadalkaasi camaar iyo riwaayaddiisa uu ku buriyo wuxuu leeya waxa adigu aada mas-uuliyadda aada qaaday waan ku xambaarin doonaa macnaa kuu diidi maayo hadduu markaa in arrintaa camaar uu ku waramayaa baatil ay tahay cumar ibnu khataab uu hubo macnaa si cad buu ugu diidi lah oo dee munkar uma fasaxeen laakiin cumar kaana fii shakin min alamr walihada baa waxa uu yidhi arrintaa aada mas-uuliyaddeeda qaado ah xadiidka in adigu rasuula ka maqashay mas-uuliyaddeeda arrintaasi waanu kuu xambaarinaynaa sidaas ayaa uu yidhi marka waxaa laga qaadanayaa taa haddii imaamkii ama xaakimkii uu qofka daaciga dacwada iska daa yidhahda ka warrama alamru macruuf annahyi can ilmunkar ama tacliimu nnaas xaakimkii muslimka ahaa hadduu qof ka joojiyo bal ka warrama maada yakunu lxukm maanaa waxaan odhana khalaas khayrkii buu joojiyo waa waa saaxibu shar ee halala dagaalamo miyaa la odhanaya la wuxuu leeya sheekh maxamed bnu salix alcuthaymiin kitaabkiisa liqaa albaabi almaftuux sida ku qoran arrintaasi waxay leedahay xaaladay leedahay xaaladda koowaad waxa ay tahay ninka xaakimka ah horta waa in loo nasteexeeyo haddii dee diidmadiisaasi inay baatil tahay ay muuqato oo khayr maxdiyo mafsada aanay ka dhalanayn qofka uu ka hortaagay ila khayr baa mararka qaarkood lagaa joojin karaa mafsado ka dhalanaysa awgeed khayr baa shar isu bedeli kara lima yataratab caleyhi min almafsada mafsada ka ratimaysa awgeed markaa khayr maxdiyo barax tiran mafsada aanay ka dhalanay hadduu yahay waxaanuu daaciga ka hor istaagaya waa in isaga loo naseexay la war ilaahay ka baq khayrka hor istaagi wayukhawaf billahi subxana watacaala oo ilaahay lagu cabsi geliye isaga intaa dabadeed haddii waxa weeyaan uu go-aankiisii kusii adkaysto waxa ay noqonaysaa waxaan qofka daaciga u diidaya ma wax qofka daaciga fardulcayn ku ahba mise waa fardulkifaaya hadduu yahay waxa weeyaan fardulkifaaya ha iska daayin yaanu yanaa waxba sidaam iyo isku dhac isaga iyo xaakimka dhex marayaanu ku dhiiran ha iska daayin waayo waxa weeyaan adiga haddii khayrkii aada niyeysatay lagaa manciyo yaktub llahu laka alajr ilahay ajirka waa kuu qoray faralkiina dee yaquumu bihi hayruk cid kale ayaa ku qumaysa arrinkani marka horeba fardulkifaayo adiga si gaara fardulcayn kuma kuguma ahay hadduu arrinkaas yahay waxa weeyaan fardulcayn hadduu fardulcayn adiga kugu yihi marka taa waxaa u daliila oo culimadu arrimo ay u daliishadaan kamidoo dee masaladan usoo hadal qaadayba hadalkan waxa weeyaan camaar uu leeya in shi'tu lam uxadis bihi maadaama fardulkifaaye ay tahay xadiidkan sheegistiisu oo dad kaloo dee maqlayba ay jiraan aniga haddaad ii diido fardulkifaayaha inaan gudbiyo dee waan iska dayn doonaa buuli camaar ibnu yaas radia allahu canhu adilo kalena waxa weeyaan waa jirtaa oo ahlucilmigu raxmat ullahi calayhim masaladaasi ay u daliishadeen haddii arrintu ay tahay markaa fardulcayn qofka ay ku tahay oo cid kaloo dee waajibkaa ku qumaysaa aani jirin xaaladda caynkaasi xaakimka ku adeeci maayo allahuma ilaa haddii uu is idhaahdo dhibaatada ka dhalan ka dhalanaysa ayaa wanaagga ku jira ka badan dee markaa waa iska daynaya laa taacata lilxaakim inuu xaakimka adeeca awgeed u dayn maaye dee wuxuu u daynayaa mafsuuha ka ratimaysa awgeed oo wanaag farista iyo xumaan reebista haddii waxa weeyaan ay ka dhalanayso munkarkii markii hore jiray mid kasii weyni ila maqsuudku munkarkaa in la suuliyaabe ama in la yareeyo haddaan la suulin karahayn marka inkaaru munkarki wuxuu noqonayaa midaan mashruuc ahayn haddii munkar kasii weyni uu ka dhalanayo munkarun ankara minhu nacam marka haddii arrintu fardulcayn qofka ay ku tahay waxaynu idhi xaakimka ku adeeci maayo waayo wuxuu yihi rasuulku laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waa macsiyo arrin fardulcayn ku ah inuu ka tago oo uga tago taacatan waxa weeyaan limakhluuqin qadiyadaase mafsudo ayaa muhima in la eego adoon xaakimkaba ku adeecahayn haddii dee mafsado maslaxada ku jirta ka weyne ay ka dhalanayso ama fasaadkii hore jiray mid ka weyni un uu soo weydaaranayo markaa dar-a lilmafsada mafsadada si aad meesha uga saarto ood mafsadada u riixdo ayaad uga tegaysaa laa taacata lilxaaj baabun qala xadathana cabdan qala akbarana cabdullahi wa ibn lmubaarak qala akbarana cawf can abi raja alcutaaribi qala xadathana cimran ibn xusaynin alkhuzaaci ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam ra-a wuxuu arkay rajula nin muctazilan dadka ka dheeraado ka dhex baxay oo lam yusalli fi lqowmi ragga aan ku dhex tukan faqaala wuxuu uhi yaa fulaanu hebelow ma manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya fi lqowm inaad dadka dhexdooda ku tukato faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi asaabatnii janaaba janaaba ayaa igu dhacday walaa maa biyana ma jiraan walaa maa haahunaa qaala wuxuu yihi calayka bisaciid ciidda isticmaal ama dhulka ku gebagabayso fainahu yakfiika isaga ayaa kugu filan marka xadiidkan bukhaari raximah llahu tacaala uu ku gebagabeeyey kitaabu tayamum wuxuu daliilu yahay in janaabada haddii biyo la waayo laga gebagabaysan karo waxaana markaa radin uu ku yahay biqowli cumar wa cabdillaahi bni mascuud oo idhahaan qofka janaabo le biyo waayo ma gebagabaysanayo bal waxa weeyaan salaadaba waa iska daynayaa nacam marka madhabkaasi dhinac kalena haddii laga eegana sawaab ma aha oo haddii la idhaha gebagabaysan gebagabaysi mashruucu ma aha dee salaada inuu daayaa iyadu mid meesha iman karta maba ahaba waayo salaada qofka ilaahay baa ku waajibiyey kana dhici mayso ilaahay oo ka ka dejiya ama ka rida mooyaane haddii qofku laba shay oo la amray mid uu awoodo midna uu awoodi waayo dee ka uu awoodaa ka dhici maayo oo uga dhici maayo inuu mid kale awoodi waayo oo almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur shaygii fududaa la awoodayey mid kaloo kugu adkaaday sababtii kaaga dhici maayo qaacidada fiqigaa waxaa u daliila xadiidka uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma statactum intaa ayaynu darsiga maanta ku joojin wallahu aclam axka billahi tawfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed